والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waa darsigeenii toddobaad ee ka mid ahaa duruustii dowladda aynu kaga hadlaynay masaa-isha takfiirka iyo dawaabidu takfiir darsigeenii kan ka horeeyey waxa uu xoogay muqadimo ama hordhaca aynu ka tilmaanay mowduucaasi ku saabsan muwaalaat اlkufaar iyo axkaamtiisa waxaynu tilmaanay almuwaalaat macnaheedu inuu yahay almaxabatu wاnnusra muwaalaat اlkufaar macnaheedu waa in la jeclaado qalbiga laga jeclaado loona nusreeyo oo loo gargaaro waxaynu tilmaanay ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ah inuu ka xaaraantimeeyey arrinta noocaasiya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ee bilmaxaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay gaaladu inay yihiin cadowga ilaahay iyo cadowga muuminiinta qofka muuminka ahi maxabo qalbiga inuu ugu hayaano inay xaaraan ka tahay waxaa kaloo aayaddu ay ishaareysaa iimaanku inuu yahay mima yamnacu اlmuslim min ilqaa'i اlmawadda ilى اlkaafir waxaa qofka muslimkaa ka celinaya in jacayl qalbiga ugu haya ka kaafirkaa aayado kaloo taa caddeeyeyna waa jiraan laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulah oo iimaanku alimaanu biاllah wa bilyowmi اlaakhir wuxuu u diidayaa qofku inuu jeclaado cidda ilaahay subxaana wa tacaala cadow u ah iyo rasuulka caleyh afdal الsalaatu watasliim iyo cidda khilaafta ee iimaankii laga rabay aan la iman iimaankii lagu waajibiyey aan la iman aayaadka qur-aanka markaa ka waramaya muwaalaat lkufaar inay xaaraan tahay aad baa ayay u fara badan yihin waana min almusalamaat masalada maanta aynu ka hadlaynaana taasi ma aha waxaynu ka hadlaynaa almuslim aladi yuwaali lkufaar maa xukmu qofka muslimka ee muwaalaadka muxaramka gaalada u sameynaya xukunkiisu muxuu yihi hal muwaalaat lkufaar kulaha kufru mukhrij min almila ama muطlaqu lmuwaalaat baa lagu gaaloobaa noocay doonaysa ha noqoto intay doonaysana ha gaadhsiisnaate mise waxaa lagu gaaloobaa almuwaalaat اlmuطlaqa ee almuwaalaat اtaama alkamila labaanay kala yihin طaalib اlcilmiga daraaso ku sameeyey caqiidaةu ahli الsuna waljamacana waa kala fahmi karaa muطlaqu shay iyo ashay اlmuطlaq muطlaqu shay waxaa looga jeedaa shayga in la helo inta laga helay intay doonaysaba ha noqoto ama ha yaraato ama ha badnaato suuraday doonaysa ha noqoto ashay muطlaqna waxaa looga jeeda macna alkamil oo muطlaq liimaan haddii la dhaha aslu liimaankii baa looga jeedaa qofku inuu hayo walow iimaankiisu daciif ba ahaadee laakiin alimaan اlmuطlaq haddii la yidhaahdo alimaan taam alkamil baa looga jeedaa waa iimaanka dhamayska tiran marka masalada aynu ka hadlayna waa ta noocaasiya masaladanina waa min akhtar اlmasaa'il alati laa yajuuzu liaxadi min الnaas an yaqduma calayha aw fi اlkalaami fiiha ila bicilmin wa baxthin wa nadar waxay ka mid tahay masaa-isha halista ee qofna aanay u bannaaneyn inuu ka hadlo ilaa aqoon inuu u leeyahay mooyaane iyo baxthi iyo eegitaan iyo daraaso uu ku sameeyo suwarkeeda kala duwan iyo suuro kastaaba xukunka ay leedahay wuxuu ihi alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llah isagoo ka hadlaya masalat lmuwaalaat wa hadi lmasalatu min adaqi lmasaa'ili wa akhtariha walaa siyama cinda shabaab masaladani waxay ka mid tahay masaa-isha kuwa ugu halisaysan uguna waxa weeyaan daqiiqsan macnaa u baahan cilmi iyo faham dheeraad ah gaar ahaan dadka shabaabka agtooda lianna bacda shabaabi yadunu ana aya shan yakunu fiihi itiصaal maca alkufaar fahuwa muwaalaat low waayo shabaabka qaarkii waxay u malaynayaan ama dhalinyarta qaarkood waxay u malaynayaan arrin kastoo ay ku sugan tahay xidhiir dhex mara gaalada iyo muslimiinta inay tahay muwaalaad walaysa kadalik arrintuna sidaa ma ah oo dee alitisaal bilkufaar xidhiirhka gaalada muslimiintu ay la yeeshaan mid jaa-is ahoo bannaan iyo mid muxarama intaba waa leeyahay kitaabkiisa liqaa albaab almaftuux juska saddexaad safxada afar boqol lixdan iyo lix kuma qoro waraaqa anaa gadaal baan ka haleeshiyey waxaynu tilmaanay darsigii hore masaladan inay muhim tahay in la fahmo ma huwa manaatu takfiir fi masalati almuwaalaat muwaalaadka marka wax lagu gaalaysiinayo manaadu takfiir ama cilatu takfiir waa maxay mujarad lmuwaalaat muwaalaadkaoo qura walow qowl ha noqdo ama ha noqdo camal ama caqiide ha noqde ayaa kufri sidiisa u ah mise waxa weeyaan muwaalaadka marka wax lagu gaalaysiinayo ciladu waa almuwaafaqa cala alkufr wa maxabat duhuuri اlkufri cala alislaam waridaa bih ma waxa weeyaan qofku gaalada inuu gaalnimadii ku waafaqo oo uu jecelya gaalnimadu inay ka sarreyso islaamka oo raalli uu ku yahay afcaashooda kufrigaa waxaynu tilmaanay manaatu takfiir fi hadi lmasala inaanu ahayn mujarad alficil oo qof kastoo sameeya ficil muwaalaada inaan la odhanahayn waa kufri ama qof kastoo ku dhawaaqa qowl yacni muwaalaat lkufaar ay ka muuqata inaan la odhanahayn waa kufri qowlkiisa iyo ficilkiisaasi uu gaalada muwaalaadka ugu sameynaya yaxtamil اlkufra wamaa duunah gaalnimona waa ixtimaalaa may gaalnimo u geynayso maa duuna alkufri inuu ku kalifayana waa ixtimaalaa mar haddii masalada ixtimaal uu galana atakfiiru laa yakunu biamrin muxtamil qofka qowlkiisa iyo ficilkiisu uu ixtimaalo kufri iyo wax kufriga ka sokeeyana yurjacu fi tabyiini dalika ileyh inagu iska xukumi mayno inagu qalbigiisa waxaa ku jira ka warrami mayne isaga ayaa loo noqonaya oo iskama odhan karno se wadaadada qaarkood ay iska idhaahdaan qowlkaasuu ku hadlayo islaamku necab yahay ama qowlkaasuu ku hadlayo gaalada ayaa waxa weeyaan uu gaalnimada ayuu jecel yahay ama qowlkaasuu ku hadlayo duhuura alkufri cala alislaam gaalnimadu inay islaamnimada ka sarraysuu jecel yahay ama qowlkaasi ayuu ku hadlayo waa raadin bilafcaali alkufriya wuxuu raalli ku yahay afcaasha kufriga sababtaa inaanu odhan karani waxay tahay waxaa la idhaha maxabada iyo alrida iyo alkaraahiya hadi kulaha waa min acmaali اlquluub oo acmaasha quluubta ayay ka mid tahay acmaalu lquluubna ma ogaan karno inagu dadku waxay quluubtooda ku haystaan idaa lam yusarixuu dalika bialsinatihim haddaanay hadal afkooda iyo carabkooda aanay ka caddaysan laakiin qowl muxtamila in ujeeddada iyo maqsadka u geeyey arrintaa kufriga ay tahay iyo in ujeeddo kale ay u geysay labadaba ixtimaala cid waxa weya inagu kuma gaalaysiin karno waxaynu markaa tilmaanay gaalada ka muwaalaad u sameeya min ajli waxa weeyaan muwaafaqa lahum calaa kufrihim aw ridaa bima hum calayhi min adalaal aw maxabatan fi duhuuri اlkufri cala alislaam in muwaalaadkiisaasu yahay almuwaalaat almukafira muwaalaat lkufaarkii diinta lagaga baxayay amaa qofka waxa weeyaan damaca adduunya arrintaa uu ku kalifo isagoon gaalada caqiide ku waafaqsanayn diintooda aan jeclayna neceb oo kufriga ah islaamkana jecel facaashooda aan raalli ku ahayn aan jeclayn in kufrigu islaamka uu ka kor noqdo kaasi muwaalaadkiisu waa muxarama walaysat bimukafira waa xaaraan laakiin mid lagu gaaloobayo ma aha daliilkeedana waad maqli doonta hore inuu soo sheegnay qaacidada qof inaan la gaalaysiin karin biduuni daliil masalaة اmuwaalaat wagayruha xataa aqwaal اculamaa oo qura looma ictimaadi karo fi masalaةi takfir الnaas waikhraajihi min alislaam dadka in la gaalaysiiyo oo diinta islaamka waxa weeyaan laga saaro looma ictimaadi karo nacam waxaynu markaa darsigeenii hore aynu akrinay hadalka sheikh اislaam ibnu taymiya raximah اllah uu ku tasriixinaayo in qof muslima ay ka dhici karto in mawaddo qalbiga ugu qabto kuwa kufaarta liraximin aw xaaja qaraabo ka dhaxaysa ama baahi iyo dan kaga xidhanta awgeed taasina ay noqonayso dembi iimaankiisu uu ku nuqsaamo walaa yakunu bihi kaafiran marka waxaa la isweydiin karaa maxaa u daliila daliilkuu sheegay shekhu lislaam ibnu taymi kamaa xasala min xaaib ibni abi baltaca xaaib ibni abi baltaca wuxuu sameeyey muwaalaatu kufaar damac adduunyo iyo xaaje iyo dan gaalada u lahaa ayaa ku kaliftay sida isagu uu caddaystay sidaasi awgeed muwaalaadkiisaasi may noqon mid mukafira oo diinta iyo milada waxa weeyaan wuu kaga baxay wa kadalika waxa weeyaan sacad ibnu mucaad waala daka almunaafiq wuxuu muwaalaad u sameeyey munaafiqa bal naasara wa daafaca can waa u nusreeyey waana difaacay haddana maca dalika waxa weeyaan laguma gaalaysiin caaishana waxay tilmaamtay inuu ahaa wa kana rajula saalixa yani kana rajula muslima walam yakun min almunaafiqiin almacruufiina biاnifaaq arrintaana waxaa ku kalifay inay ahayd inay xamiya qaadayba ayay tilmaantay caaisha walakin ixtamalathu lxamiya xamiya ayaa qaaday maadaama ninkaa munaafiqa ee laga hadlaayey ay isku reer ahaayeen inuu difaaco ama uu u nusreeyo ama uu yidhaahdo saxaabigii isagoo la hadlaaya nacam wallahi laa taqtuluh laa taqtuluh walaa taqdiru calaa qatlih macanaa sacad ibnu cubaada weeye ka nacam sidaasi lahaa waxaanu ku lahaa sacad ibnu mucaad nacam waxaa kaloo halkan aynu ku soo raray laba hadal oo uu leeyahy shekhu lislaam ibnu taymiya labadaasi hadal mid wuxuu ku qorayay majmuuc alfataawa ahaa mujalad koob iyo labaatanaad sabxada laba boqol iyo kow waxaan leey waman tawallaa amwaatahum ee amwaat alkufaar wa axyaahum bilmaxabati waltacdiimi walmuwaafaqa fahuwa minhum shaahidka faham walmuwaafaqa muwaalaadka qofku gaalada uu kaga mid noqonayaa inay tahay muwaalaadka sifadeedu ay tahay almuwaafaqa ay lahum calaa kufrihim inuu gaalnimadooda ku waafaqo ayuu shekhu islaam ibnu taymiya halkaa uu ku caddeeyey kaladiina waafaquu acdaa ibraahim alkhaliil alkaldaaniyiina wagayri min almushrikiin cubaad alkawaakib ahla asixr sida kuwaa ku waafaqay cibaadat lkawaakib iyo sixirka acdaa ibraahim kuwa ku waafaqay oo kale ayuu tusaale usoo qaatay waladiina waafaquu acdaءa muusa min fircawn wa qowmi bsixr aw idacaa anahu laysa hama saanicu gayra sanca walaa khaaliqu gayru lmakhluuq walaa fowqa asamaawaati ilaah kama yaqulu litixaadiyatu wagayruhu min aljahmiya waladiina waafaquu saa'ibata walfalaasifa fima kanuu yaquluunahu fi lkhaaliq warusulih fi asmaa'ihi wa sifaatih idan shekhu islaam ibnu taymiya fi kalaami hada waxa uu ka dhigay manaad almuwaalaat almukafira muwaalaadka lagu gaaloobayo waxa ciladeeda uu ka dhigay almuwaafaqa in kufriga lagu waafaqo kaafirka waxaa kaleynu ka soo naqlinay hadalkaa saddexaad fi tafsiri qowlihi tacaala laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowm اlaakhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulah qaala faakbara anaka laa tajidu muumina yuwaadu lmuxaadiina lilahi warasuulih faina nafsa aliimaan yunaafi muwaadath kama yunaafi axadu didayn alaakhar faida wujiba wujida aliimaan haddii iimaankii la helo intafa diduh didkiisii baa la waayaya oo ah mawadat lkufaar wa huwa muwaalaatu acdaa illah did didu liimaanka halkan uu sheegayaa waxa weeyaan buu leeyahy waa acdaa llah qofku inuu muwaalaad u sameeyo faida kana rajul yuwaali acdaa allahi biqalbih haddii ninku acdaa allah uu qalbigiisa ka jecelyey kana dalika daliila calى ana qalbahu laysa fiihi اliimaan اlwaajib taasi waxay daliil u tahy qalbigiisa inaanu ku jirin iimaankii waajibka ahaa laakiin waxaa muhima qofku markuu masaladan ka hadlayo inuu garto isilaax ahli اlcilm maxay uga jeedaan aliimaan alwaajib haddaad tiraa ka war iimaankii waajibkaa baan qalbigiisa ku jirin oo aad u fasirto in looga jeedo imaanba qalbigiisa kuma jiro iimaanku wuxuu uqaybsamaa aslu اliimaan iyo aliimaan alwaajib iyo aliimaan almustaxab aslu liimaanka waxaa looga jeedaa qadarka iimaanka u yar alqadr almunji min alkufr wاlkhuluud fi الnaar waa qadarka iimaanka u yar ee qofku uu kaga badbaado kufriga iyo kuwaaritaanka naarta lakin alimaan اlwaajib haddi la haha taa waa ka duwanta alimaan اlwaajib waxaa looga jeedaa qofku inuu la yimaado جميica ma أوجب الlaه عaليه وأn yترka جamيiعa ma xaرamah الlaه عaليه wixii ilaahay ku waaجibiye o dhan inuu la yimaado wixii ilaahay uu ka xaaraantimeey o dhanna inuu ka tago marka alimaan الwaaجiب waa derajo ka saraysa أصل الإimaan alimaan الmustaxabna waa in la imaanshaha waajibaadka iyo faraa'ida iyo ka tegista xaaraanta waa inuu raaciyo ficl الmustaxabaat وtark almakruhaat marka waxaa jirta dadka qaarkood oo hadalkaa sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale soo qaadanaya iyagoo ka hadlaya muwaalaat lkufaar oo kufri ku sheegaya mana fahmayaan aliimaanu lwaajib waxay ahlucilmigu ay u isticmaalaan haddaad tiraa iimaanka sheeg qaybihiisa asluliimaan iyo aliimaan lwaajib iyo aliimaan lmustaxab maa cindahum hadday arkaan iimaan la anfinayo ama ah lagu tilmaamo aliimaan lwaajib ama aliimaan lmustaxab kufri ayuunbay ka laaziminayaan o ay ka dhalinayaan wa hada waxaa arrintaasina ay ka dhalatay jahli dadkaasi ay kaga sugan yihiin ictiqaadka ahli الsunna waljamaaca iyo isilaaxaadka ahlilcilmigu ay u isticmaalaan kelimaadka noocana imaamka la idhaha cabdالlaطif ibnu cabdالraحman ibnu xasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu isaguna tilmaamay muwaalaadku inaanay ahayn daraja waaxida oo la odhan karin jamiic muwaalaat الkufaar bianwaaciha wa suwariha waa lagu gaaloobaa inaan la odhan karin waxa uu leeyay musamى اmuwaalaat kalimaة اmuwaalaat magacaasi waxa uu ku dhacayaa yaqac calىa shucabi mutafaawita waxa uu ku dhacayaa yanaa shucab qaybo kala tagsan kala duwan minhaa ma yuujib ridda muwaalaadka waxaa ka mida wax riddo waajibiya qofka hadduu ku dhaco uu noqonayo qof diintii ka baxay lidihaabi اislaami bاlkuliya oo qofkaas suurtagal aanay ahayn isagoo muwaalaadka ku dhacay haddana in islaamnimadiisi baaqi ay tahay ومنها mا dوna ذلika من الكبائر والمحرمات waxaa ka mida muwaalaadka kuwa waxa weeyaan كباaئرa iyo kuwa محaramaad ah kitaabkiisa الرasائل المفيدة صفxada waxa weeyaan saddex iyo afartan ayaa hadalkaasi uu ku qoray marka inagu waynu tilmaanay daabitka lagu kala saarayo muwaalaadka ridada keensanaya iyo muwaalaadka taa ka sokeeye كباaئرta iyo محaramaadka ka mida daabitka waa tilmaanay wa عalى xasaب الxaamil عalى المuwaalaat marba qofka waxaa ku xambaaraya muwaalaadka ayay ku xidhantay arrinta ku xambaartay iyo qasdiga u geeyey haddii ay tahay arrin mukafir oo lagu gaaloobo muwaalaadkaasi waxay noqonaysaa tii lagu gaaloobaya riddada ahayd haddii arrinta qofka ku xambaartay iyo qasdiga u geeyey mid lagu gaaloobo aanu ahayna aanu gaalnimo sidiisa u ahayna dee muwaalaadkaasi wuxuu noqonayaa kii gaalnimada ka sokeeyey ee kabaa'irta iyo muxaramaadka kale ka mid ahaa waxaynu halkana akriyeynaa aqwaal aqwaal aima dacwa salafiya fi najdin min abnaai sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wa axfaadih wa talaamiidatihi labraar aqwaal badanoo masalada muwaalaadka ay ka yidhaahdeen aimatu dacwa dacwa tawxiid wasunna fi najdin sida inamadii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo axfaaddiisii kuwii awooga u ahaa iyo ardaydiisii kuwa ka mida aimatu hadihi adacwa almubaaraka waxa uu leeyahay cabdullaahi ibnu cabdilcaziiz alcanqari isagoo ka hadlaya masale aada muhim u ah fiiha faa'ida qayima liطaalib اlcilm waxaa laga yaabaa in badan inaad aragtaan a'imada qaarkood oo iطlaaqay muwaalaadku inay tahay kufri iyagoon kala qaadqaadin oo dadka qaarkood ay ku dagmaan aqwaasha noocaasiya oo ay moodaan ana almuwaalaata kulaha mukafira bijamiici suwariha wa anwaaciha iyadoon maqsadka iyo xaamilka qasdiga iyo qofka waxaa ku xambaaray iyadoon la eegin marka wuxuu tilmaamayaa aimadu raxmat ullaahi calayhim muwaalaadka markay yidhaahdaan waa muwaalaad lagu gaaloobayo muwaalaadkufaarka waa lagu gaaloobaya markay idhaahdaan muwaalaadka ay ujeedaan nooca mukafirka ah inay ujeedaan buu tilmaamaya ee aanay ujeedin muwaalaad oo dhami inay kufri iyo gaalimo waxa weeyaan ay tahay wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu cabdilcaziiz alcanqari wlmashaayikhu raximahum ullah kasheekh sulayman ibn cabdillaahi ibn maxamed ibn cabdilwahaab wey washeekh cabdulaطiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan washeekh xamed ibnu catiiq idaa dakaruu muwaalaata almushrikiin haddii ay xusaan ay soo qaadaan muwaalaata almushrikiin oo ay sheegaanba inay tahay gaalnimo iyo riddo diinta lagaga baxayo fasaruuha bilmuwaafaqa wاnnusra wاridaa biafcaalihim meelo kale ay ku fasiraan muwaalaadka waxa ay ku fasiraan muwaalaadka lagu gaaloobaya inay tahay muwaalaadka ku binaysan almuwaafaqa inuu gaalada qofkani waafaqsan yahay kufriga uu ku waafaqsan yahay oo kufriga uu ugu nusraynayo ugu kaalmaynayo oo afcaashooda raalli uu ku yahay waridaa biafcaalihi durar saniya juska sagaalaad safxada boqol sagaal iyo konton idan waa hadal waadixa waxaanu tafsiiru noqon karaa iطlaaqaad fara badan oo ay leeyihiin a'immada ahlu sunnuhu fii baab waxa weeyaan almuwaalaat waxaad arki kartaa a'immada qaarkood oo laga soo naqlinaayo inay yidhaahdeen man waala alyahuuda wاnnasaara fahuwa minhum yahuud iyo nasaare ninka muwaalaad u sameey iyaga ayuu ka mid yihi ama waa kaafir min ahli milatihim marka muwaalaadkaas waxay uga jeedaan buu leeyahay sheekh cabdullahi bn cabdilcaziiz alcanqari muwaalaadka ay ku sugan tahay almuwaafaqa wاlnusra wاlmucaawana wاridaa biafcaalih intaasoo dhan waxa weeyaan israacday meel kalena waa ku caddeeyey sida in sha allahu tacaala aynu arki doono safxada waxa weyaan saddexaad waraaqeheenan ka mid a waxa uu leeyahy raximah اllah cabdullahi bn cabdilcaziiz alcanqari durar الsaniya juska toddobaad safxada saddex boqol iyo sagaal ina almuwaalaata muwaalaadku hiya almuwaafaqaةu wاlmunaasaraةu wاlmucaawanaةu wاridaa biafcaali man yuwaalihim waa inuu gaalnimada ku waafaqsan yihi oo afcaasha kufriga raalli uu ku yahay wa hadihi hiya almuwaalaat اlcaama muwaalaadka caamka ama guud muwaalaat اlcaama waa ka cabiraan culimadu almuwaalaat lmuطlaqana waa ka cabiraan almuwaalaatu taamana waa ka cabiraan alatii ida sadarat min muslimi likafirin ictubira saaxibuha kafiran muwaalaadka muwaafaqada iyo alridaa biafcaalihim ay ku jirto ayaa ah ta qof muslima maray ka soo fusho oo mid gaala uu sameeyo kaa muslimkaa loo ictibaarinayo inuu kufriyey oo uu gaaloobay ama mujarad اlijtimaac maca alkufaar biduuni idhaarin taamin liddiin maca karaahati kufrihim famacsiyatu la tuujibu اlkufr ama qofku inuu gaalada uu la kulmo meel uu la joogo uu la degayo uu ku dhex jiro isagoon diintiisina si dhammaystiran aan u muujisan karin oo xaaladda hijradu ay waajibka tahay qofka muslimka hadduu gaalo dhex degayi oo diintiisa si dhammaystiran aanu u muujisan karin wajabat calayhi lhijra haddii uu hijro waayana mid caasiya buu noqonaya marka wuxuu leeyahy qofka gaalada dhex jooga ee la kulmaaya ee diintiisina si dhammaystiran aan u muujisan karin maca karaahati kufrihim isagoo kufrigooda neceb famacsiyatu laa tuujibu lkufra muwaalaadka noocaasi waa macsiyo aan kufri keensanahayn ama kufri aanu ka dhalanahayn mar kale waxa uu imaamku u jawaabayey cabdullahi bn cabdilcaziiz alcanqari imaamkii waktigiisa talinaya waxaan filaya inu ahaa almelik cabdilcaziiz ayaa dadka qaarkood oo waktigiisii joogay markii uu la sameeyey itisaalaad ama xidhiidh kufaarta duwal alkufri qaarkood bacd alcilaaqaat uu la yeeshay oo masaalix adowla alislaamiya ay ku jirto ayaa waxay yidhahdeen muwaalaat alkufaar buu ku dhacay jahliguna markaa wuxuu uga yimi waxay u haysteen in jamiic waxa weyaan itisaalaat bilkufaar ay tahay yacna muwaalaat muwaalaadkii la xaaraantimeeyey inay ka mid tahay marka isagoo arrinta noocaasiya ka jawaabaya isla markaana caddaynaya a'immada sida sulaymaan ibnu cabdillaahi iyo xamed ibnu catiiq oo labaduba laba kitaab bay ku leeyihin masalada muwaalaadka oo sulaymaan ibnu cabdillahi saddex kitaab baabuu ku leeyahy masalatu muwaalaat alkufaar waxaa ka mida waxa weyaan kitaabkiisa addalaa'il xamed ibnu catiiqna wuxuu leeyahy kitaab lahaa sabiilu najaah kadalika kutubta uu leeyahay sulaymaan ibnu cabdillahi fi masalati muwaalaat awthaqu lcura kitaabka la yidhaahdo ayaa ka mida markaa kutubtaa markii ay alifeen ay tilmaameen muwaalaat kufaar inay kufri tahay muwaalaadka ay u jeedeen isagoo caddaynaya wuxuu yihi kama fi durar الsaniya juska sagaalaad safxada boqol iyo lix iyo konton waqad balagana ana aladii ashkala calaykum ana mujarada mukhaalaطaة الkufaar bimusaalaxati wanaxwiha waqudumihim calى waliyi اlamri liأjli dalik ana hiya muwaalaat الmushrikiin almanhiyu canha fi اlaayaati wاlaxaadiiث waxa uu leeyahy waxaana soo gaadhay arrinta idinka ishkaal gashay aada fahmi weydeen inay tahay in aada u qaadateen dhexgalka gaalada la dhex galo ee sulxi lala galo iyo wax lamida sidaasi awgeedna waliyu amri lmuslimiin ama xaakimkii muslimkaha ee u yimaadaan waddankii islaamka gaaladu ay yimaadaan in aada u qaadateen taasi inay tahay muwaalaat lmushrikiin kitaabkiiyo sunnaduba ay diideen warubama fahimtum dalika min addalaa'il alatii sanafa sheekh sulaymaan ibnu cabdillaahi ibnu sheekh wmin sabiili najaa lisheekh xamed bnu catiiq waxaana laga yaabaa inaad arrinta noocaasiya ka fahamteen labadaa kitaab oo labadaa kitaab markaad akrideen aad tidhaahdeen xidhiidh kasta oo lala sameeyo gaaladu waa muwaalaadka ama muwaalaad kasta waa mukafir inaad istihaahdeen baa laga yaabaa markaasaa wuxuu leeyahay faawala nubayinu lakum sababa tasniif dalaa'il marka u horeysa waxaan idin caddaynayaa buuhi kitaabka addalaa'il la yidhaahdo sheekh sulaymaan ibni cabdilaahi sababta u alifay oo kitaabka sababta loo alifay iyo cidda uu ku wajahayo inaad fahamtaa waxa ay kaa caawinaysaa sheekha maqsuudkiisa iyo muraadka hadalkiisa uu ka leeyahay inaad fahamto fa ina sheekh sulaymaan sanafaha lama hajamat alcasaakir aturkiya calaa najdin fii waqti kitaabka wuxuu qoray casaakir aturkiya addowla alcuhmaaniya oo ahaa munaasiruuna lishirk kuwa shirkiga u gargaarayay wa muxaaribuuna litawxiid markii ay soo weerareen najd waktigiisa wa araaduu ijtihaatha addiini min aslih wasaacadahum jamaacatu min ahli najdin min albaadiyati walxaadira oo marka iyagoo doonaya inay diinta jiridda ay u bixiyaan oo ay tawxiidka meesha ay ka saaraan oo ashirki walqubuuriya ay soo celiyaan waxaa arrinta noocaasiya ku saaciiday jamaaca min ahli najdin min albaadiyati walxaadira dadkii najd najdi deganaa jamaaco ka mid ah kuwii reer baadiye ahaa iyo kuwii reer magaalka ahaaba wa axabuu duhuurahum ifham hadihi alcibaara wa axabuu waxay jeclaadeen duhuurahum ay duhuur haulaa alkaafiriin almushrikiin cala almuslimiina almuwaxidiin ama duhuur kufrihim wa shirkihim cala altawxiidi walislaam in kufrigooda iyo shirkigoodu uu ka xoog roonaado uu dul maro islaamka iyo tawxiidka sidaasi ayay jeclaadeen waxaanaynu tilmaanay suurada noocaasi inay tahay suura mukafira waman axaba duhuura alkufri cala alislaam wa duhuura ashirki cala altawxiid muwaalaadkiisu waa muwaalaadkii lagu gaaloobayey waxa uu leeyahay wakadalika sababu tasniifi sheekh xamed ibnu catiiq sabiila الnajaah huwa lama haajamat alcasaakir aturkiya calaa bilaad اlmuslimiin wasaacadahu man saacadahum xata istawlow calaa kaiir min bilaadi najdin kitaabka la sabiilu najana xamed ibnu catiiq sababtaa lafteeda ayuu u alifay markii mushrikiintaasi bilaadu tawxiid ay soo weerareen iyagoo doonaya tawxiidka inay jiridda ay u bixiyaan oo shirkigu waxa weeyaan uu kor noqdo famacrifatu sababi tasniif mima yuciinu calaa fahmi kalaami alculamaa sababta kitaabka loo alifay in la gartaa waxay ka mid tahay waxyaabaha kuu kaalmaynaya hadalka culimada inaad fahanto fainahu bixamdi illahi daahiru lmacna faina almuraada bihi hadalkooda waxay uga jeedaan ay leeyihin muwaalaat lkufaar waa kufri muwaafaqat alkufaar calaa kufrihim in kuwa gaaladaa kufrigooda lagu waafaqo sabiilu najaah iyo addalaa'il labadaba sababtay u alifeen marka la egiyo waktiga ay alifeen iyo cid ay ula jeedeen muwaalaadka ay wax ku gaalaysiinayaan waa muwaafaqat lkufaar calaa kufrihim waa muwaalaadka macnihiis uu yahay qofkani gaaladii inuu la yeesho xidhiir iyo saaxiibtinimo isagoo ku waafaqsan kufrigooda waidhaar mawadatihim wamucaawanatihim cala lmuslimiin wataxsiini afcaalihim waidhaari aacati walinqiyaad lahum calaa kufrihim waa intaasoo wada socota walimaam wafaqahu llah imaamka markaa muslimiinta u taliyaana lam yaqac fii shayin mima dukir waxaasoo dhan kumuu dhicin isagu imaamkan iyo xaakimkan aad muwaalaada ku haysataan fainahu imaamu lmuslimiin wاnnaadiru fii masaalixihim walaa budda lahu min ataxafud calaa racaayah wawilaayatihim min adduwali اlajaanib waa imaamkii muslimiinta waa kii masaalixooda ka talinayay waxaana laga maarmaan u ah dadka muslimiinta iyo raciyada uu u taliyo inuu ka ilaaliyo duwal اlajaanib hadday maslaxadu keensanaysa inuu mudaaraat u sameeyo ama sulxi uu la galo haddii maslaxatu raciyati iyo wilaayatihi ay keensanayso dee taas waa inuu sameeyo wاlmashaayikh raximahum اllah ka sheekh sulaymaan ibn cabdillahi washeekh cabdالlatiif washeekh xamed ibn catiiq ida dakaruu muwaalaat اlmushrikiin fasaruuha bاlmuwaafaqa wاlnusra wاlmucaawana wاlridaa biafcaalihim faantum wafaqakum اllah raajicuu kalaamahum tajidu dalika kama dakarna saasaynu ku leenahay qof kasta oo hadalka culimadu ay ka yidhaahdeen masalada muwaalaadka markay iطlaaqeen ay yidhahdeen muwaalaat اlkufaar waa kufri qof kasta oo iska soo qaata isagoon u noqon tafaasiirtooda iyo hadallada kale ay ku caddaynayaan nooca muwaalaadka ee mukafirka ee ay u jeedaan inuu yahay muwaafaqat اlkufaar calaa kufrihim wاridaa biafcaalihim ee aanu ahayn muwaalaat اlkufaar min ajli طamacin dunyawi aw min ajli raximin aw xaajatin isagoo qofku kufrigii neceb iimaankii iyo ictiqaadkii saxdaana qalbigiisa uu ku sugan yihi sidaas ayaynu ku leenay kalaamka aimada u noqda wa iyaaka inaad hadal caalimo mطlaqa aada qaadato iyadoo hadaladiisii muqayadka ahaa muwaalaadka nooca u ujeeda mukafirka aad ay u fara badan yihiin oo kutubtooda waxa weyan ay ka buuxaan hada yakun min itibaaci اlhawa hawa raacista ayaa arrinta noocaasi ay ka mid noqonaysaa nacam imaamka waxa weeyaan cabdulaiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan waxa uu ka mid yahay aimatu dacwa weliba waxa uu ka mid yahay waxa weeyaan aimada kuwa u cilmiga badnaa ayuu ka mid ahaa fii waqtihi masaladan intaasoo meelood ayuu kaga hadlay oo uu ku caddeeyey muwaalaat lkufaar inaan dhammaanteed kufri wada ahayn bal nooca mukafirkee lagu gaaloobaya inay tahay almuwaalaat lmulaqa alcaama muwaalaadka mulaqa oo ah inuu ku waafaqo wax allaale waxay haystaan kufri iyo xumaan oo afcaashoodao dhan raalli uu ku noqdo oo uu jeclaado duhuura alkufri cala alislaam inuu kufriga iyo gaalnimadu islaamka ay ka sarrayso wuxuu leeyahy cabdulaiif raximah llah kama fi durar الsaniya juska koowaad safxada afar boqol iyo afar iyo toddobaad wa ama qowluhu tacala waman yatawalahu minkum fainahu minhum wa qowluh la tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulah wa qowluh ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu اladina اtakaduu diinakum huzwa walaciba min aladina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara awliya wاtaquu llaha in kuntum muuminiin aayaadkaasi waxay ka mid yihin aayaadka dadka maanta masaladan ka hadlaa ay u daliishadaan in muwaalaat lkufaar kullahaa kufri ay tahay nacam idhahdaan waxaa u daliila muwaalaat lkufaar inay kufri tahay kitaabkiiyo sunnaha etana markiiba aayadahan ay ku dhiibayaan lakin alaayaat hadi taxtaaju ilaa fahmin aayaadkani fahm bay u baahan yihin taxtaaj ilaa alrujuuc ila alaayaati اlأkhra alati fasaratha axaadiiث rasuuli الlahi salى الlaه alيه wasalam alati fasaratha iimaanka la anfinayay qofka muwaalaat اlkufaar ku dhaca laga anfinaya waa kee ayu iimaan ma aslu liimaankiiba mise waa aliimaan اlwaajib iimaan mustaxaba isaga ma noqon karo oo iyadoo loo jeeda iimaanka mustaxabka nafyu liimaan shareecada kuma soo arooro sida shekhu islam ibnu taymiya kitaab liimaan uu ku sheegay ibn اlqayimna kitaabkiisa la dhaha arisaala tabukiya ama waa aslu liimaankii ama waxa weeyaan waa aliimaan lwaajib labadaa mid un baa laga anfinaya loo diidaya qofka muwaalaat lkufaar ku dhaca haddaba labadii waa kee labudda waa inaynu noqono nusuusta aayaadka iyo axaadiida kale ee masaladan ka hadashay si aynu u ogaano iimaanka laga anfiyey man waala lkufaar ma aslu liimaankiiba mise waa aliimaan alwaajib waman yatawallahu minkum fainahu minhum baa la yska odhanayaa maanta qofka gaalada muwaalaad u sameeya iyaga ayuu ka mid yahy khalaas sidooda kaleu gaali fainahu minhum ay fi lkufr ayaa la odhanaya markaasaa laga yaaba mufasiriinta qaarkood oo itlaaqayna sida ibnu jariir oo kale in lasoo qaato iyadoo ibnu jariir raxmat ullaahi calayhi hadalkiisa qofka si fiican u fahma yaana ay ku caddahay muwaalaadka wuxuu ku gaalaysiinaya inay tahay muwaalaadka almuwaalaat lmulaqa oo almuwaafaqa lahum cala lkufr in kufriga iyo gaalnimada waxa weeyaan lagu waafaqo nacam marka wuxuu leeyahay imaamku markuu saddexdaa aayadood akriyey hadalkiisana aada ugu fiirsada asal buu u yahay muxaadaradeenna qad fasarathu sunna buu yihi aayaadka waxaa fasirtay sunnada wa qayadathu wa khasasathu bilmuwaalaati almutlaqa alcaama muwaalaadka lagu kufriyaayo ee iimaankii lagu waayayo ee aayaadkani ay tilmaameen sunnadaa fasirtay waxay sunnadu ku qayday oo ay ku gaar yeeshay muwaalaadka mulaqa ma lmaqsuud bilmuwaalaati almulaqa almuwaalaatu taama alkaamila inuu muwaalaad dhinac walba uga sameeyo xataa yuwaafiqahum calaa kufrihim wayardaa biafcaalihim almuwaalaat lmulaqa ahlucilmigu taasay uga jeedaan wa aslu lmuwaalaat huwa alxubu wاlnusratu wاsadaaqa muwaalaadka asal ahaana waxaa looga jeedaa waa jacaylka iyo unusraynta iyo sadaaqada saaxiibtinimo in lala yeesho wa duuna dalika maraatib mutacadida muwaalaadka mulaqa ah lagu kufriyaayo maraatib kaloo fara badan baa ka sokaysa oo muwaalaadka ka mid ah oo haddana aan taa la xukum ahayn walikulli dembin xaduhu wa qistuhu min alwaciidi waddem dembi kastaana maanaa muwaalaadku soo maraatib maaha mid walibana yacnaa waciidka iyo dhaleecaynta cidda samayse la dhaleecaynayo dembigu intuu leeg yahay ayuun bay leekaanaysa wa hada cinda salafi الraasikiina fi اlcilmi min aلصaxaabati wالtaabiciina macruufu fi hada اlbabu fi gayri in muwaalaadku ay u qaybsato muwaalaadka mطlaqa ee caamka ee lagu kufriyayo macnaheeduna muwaafaqaة الkufaar calى kufri warida biafcaaliha iyo muwaalaad darajaad taa ka hooseysa ah waa masألة macruufa cinda slf الraasikiin fi اlcilm min الصaxaabaةi والtaabiciin wainama ashkla اlأmru وkhafiyat almacaani wاltabasa alaxkaam wاltabasat اlaxkaam calى khulufi min alcajami wاlmuwaladiin الذينa lا dirايaة لهم بhذا الشhأن وlا مماaرaسaةa لهم بمعاaني السuنaةi والقرآن maسلadu waxay ka iشhكاaل gashay un oo aaياadkaa iska deliishanayo muwaalaad oo dhami waa kufri iska odrhanaya isagoon garan muwaaلaaة الكفاar maraatibta ay leedahay xaalada ay mukafir tahay xaalada aanay ahayn oo macaanidu ay ka qarsoontay dad dambe cajamta kamida iyo muwaladiinta dadka luغa الcarabiya yanaa aan si fiican aan u garanahayn oo lugaat lacaajim ku taauray aladiina laa diraayata lahum bihada shan walaa mumaarasata lahum bimacaani sunati wاlqur'an xata min algharaa'ib an dadka qaarkood inay aayaadkan idhaa wama yatawalahu minkum fainahu minhum ayaa waxay daliil u tahay muwaalaat lkufaar kulahaa inay kufri tahay muwaalaat lkufaar kulahaa inay kufri tahay ayadani daliilu maha wasatara insha allah mufasiriintu aayaddan waxay ka yidhaahdeen laba macno ayuun bay ku fasireen macno saddexaad ma jiro in la yidhaahdo waman yatawalahu minkum fi اdiin fainahu minhum in la yidhaahdo ka muwaalaad u sameeya fi diin ay fi diinihim ay waafaqhum calى kufrihim wa radya biafcaalihim wakadalika axaba ظuhuura اlkufri calى اlislaam iyaguu ka mid yahay in la yidhahdo fainahu minhum fi اdam iyaga ayuu kala mid yahay xagga dhaleecaynta la dhaleecaynayo iyo xagga waciidka lakiin xagga kufriga kala mid maaha ida kana iimaanhu واctiqaaduhu haabita taana waad arki doontaa mufasiriinta insha allah waraaqaana waynu ku qoray manaa kutubu tafaasiir oo masaladana aan ka eegay aayadda labada macno ayuun bay ku fasireen odhan maayaan fainahu minhum ay min alkufaari fi lkufr saa iska odhan maayaan waxaa kaloo isweydiin leh min algharaa'iba haddaad tidhaahdo fainahu minhum waxay daliilu tahay inuu kaafir yahay iyaga oo kalaa man tashabaha biqowmin fahuwa minhum maxaad ku fasiraysa hal kul man tashabaha bاlkufaar kafir wmin cajaa'ibi ma samictu in bacdu waxa weeyaan اlkhwa xadiidka ay yidhaahdeen wuxuu daliil u yahay muwaalaat اlkufaar inay kufritay la tashabuh اlkufaar muwaalaadkoodu ka midi xadiidkuna wuxuu daliil u yahay markaa in muwaalaat اlkufaar kufri ay tay waxaa laga yaabaa in xamaasadun ay haysay qofkaasi markuu masaladaa ka hadlayay oo aada ugu xamaasadaysnaa atakfir bimasalaة اmuwaalaat muطlaqan lakiin aanu ka fiirsan qowlkiisa waxaa ka dhalanaya qowlka waxaa ka dhalanaya ana kula man tashabaha bilkufaar min almuslimiin anahu kaafir da xadiidka si aad u fasirto bal inanka muslimkee ka waran sidoodoo kale u xiiranaya hal huwa kaafir man tashabaha biqowmin fahuwa minhum buri rasuulku ka sidoodoo kale u labisanaaye ka waran ka magacyadoodoo kale la baxaaya ka waran alladii yuariku bitaariikhihim ka taariikhdooda taariikh ka dhiganaaya ka waran aladi yushaarikuhum fi acyaadihim n haulaai tashabahuu bاlkufaar fahal kuluhum kufaar inagu waxaynu leenahay manaa qaacid iyo daabit ayaa tashabuha iyo muwaalaadkuba ay leeyihin marka lagu kufriyo markaa lagu kufriyin atashabuh aladi yakfur bih linsaan waa atashabuh almuطlaq tashabuha muطlaqa ee taamka ah ayaa lagu kufriyaa ida tashabaha biاlkufaari tashabuha muطlaqan xata yatashabaha bihim fi اlkufr ilaa uu gaadho heer gaalnimadii uu uga ekaaday ama man tashabaha bihim fi ma duna alkufr gaalnimada waxaa ka sokeeya qofka gaalada uga ekaada ama kala mid noqdaa falaa yakfur gaaloobi maayo hadi min alwaadixaat masaaisha waadixa ayay ka mid tahy wakadalika almuwaalaat man tashabaha biqowmin fahuwa minhum iyo waman yatawalahu minkum fainahu minhum waa isku mid meel bay wada marayaan almuwaalaat lmuطlaqa lagu kufriyaa atashabuh lmuطlaqna waa lagu kufriya wa duna dalika maraatib mutacadida oo gaalnimada iyo kufriga ka sokaysa walikuli dembin xaduhu min alwaciid wاdam saa uu leyahay alimam cabdالlطiif raximah اllahu tacalى marka sunada uu leeyahay sunada uu leeyahay waa fasirtay waa tee haddii layna yidhaahdo maxaad uga baxdeen ظaahiru hadi اaayaat ilahi wuxu uhi waman yatawalahu minkum fainahu minhum maxaad u odhan weyda minhum fi اlkfr ma ladii alja'kum ila alkhuruuj min daahir ilaayaat iimaanka la anfiyey maxaad asluliimaan uga dhigi weydeen oo aad oad u tidhaahdeen xaaladaha qaarkoodna waa asluliimaan haddii muwaalaadku muطlaqu yihi taamo dhamaystiran haddii kalena waxa weeyaan waa waajib uliimaan ama alimaan اlwaajib haddii saa layna yidhahdo waxaynu leenahy wainama qulna dalika liلsuna alati bayanat hadi اlaayaat waxaynu sidaa u nidhi sunnada caddaysay ee fasirtay aayaadkan awgeed oo sunnadu waxay tilmaantay oo sunnadu ay ku caddahay muwaalaat اlkufaar oo dhan inaan lagu kufriyin oo dad muwaalaat اlkufaar ku dhacay oo haddana aan kufriyin oo nooca muwaalaadka ay ku dhaceen nooc mukafir aanu ahayn ayaa sunnadu ay sheegtay taasina waxay ku cadday hadalkan labaad eenu ka soo raray alimaam cabdulatiif bn cabdiraxmaan bn xasan durar saniya jus asaniya juska koowaad safxada afar boqol saddex iyo toddobaad ilaa afar boqol afar iyo toddobaatan wuxuu yihi fadakala xaaطib fi lmukhaطaba bismi اliimaan wa waصfihi bihi wa tanaawalahu الnahyu bicumuumih saxaabigii xaaطib lo odhan jiray aayaddan qur-aanka a ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa ee dadka lala hadlaayo magaca iimaanka lagula khitaabo ee loogu yeedhay loogu baaqay dee waa ku guda jira bal waa qofka u horeeye soo gudagelaya waayo waa sababu nusuulkii aayadda wey yaa ayuha aladiina aamanuu qofka u horeeye soo gelaya waayo fii hadi laaya marka laga hadlayo xaaib ibnu abi baltaca nahyiga aayadda ku jira oo ah laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa xaaib waxa uu ka mid yahay dadka nahyigaasi uu ku jihaysnaa walahu khusuusu sabab addaal calaa iraadati weliba xaaib dadka kale wuxuu dheeriyey dee sababtii aayaddu ay ku soo degtayba ayuu isagu yahay taasuu la gaari yahay oo in isaga loola jeeda aayaddan iyo cidda isaga la mid a ayaa taasina ay caddaynaysa maca ana fi laayati alkarima maa yushcir ana ficla xaaib noocu muwaalaat aayaddanna waxaa ku jira wax caddaynaya xaaib ficilkiisaasi inuu ahaa nooc muwaalaadka ka mid a ilaahay muxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa yay kusoo degtay xaaib an abi baltaca miyaan aayaddu ku caddayn xaaib waxa uu sameeyey inuu ahaa muwaalaat lkufaar weliba noocii muxaramka ahaa waa kan ilaahay subxaana watacaala tilmaamay faqad dalla yani sawaء sabiil wadadii xaqa ahayd ee toosnayd inuu arintaa kaga lumay ama uu kaga leexday ilaahay subxana watacala uu sheegay marka wuxuu ley anahu ablaga ilayhim bilmawadda in waxa weeyaan mawaddo wax tusinaaya kuwaa gaalada uu u muujistay ayaa aayaddu ay tilmaamaysa waana faacila dalika qad dalla sawaء sabiil qofka sidaas sameeyaana wadadii xaq ahayd inuu ka lumay haddana maca dalika xaaib ma gaaloobin limaada lam yakfur xaaib xaaib muxuu gaaloobi waayey muwaalaat lkufaar ma ku dhacay mise kuma dhicin man yastaiic an yaquul inahu lam yaqac fi muwaalaat lkufaar kuma ayaa awooda inuu yihaah xaaib ibn abi baltaca muwaalaat lkufaar kumuu dhicin iyadoo ilaahay uu ku yihi xaaib ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa aayadduna bilitifaaq ay kusoo degtay xaaib ibn abi baltaca sidee baanay muwaalaat lkufaar u ahayn arrinta xaaib uu sameeyey iyadoo warkii rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim kufaarta u diray uri waa idinku soo socdaa duulimaad buu idinku soo yahaye ka digtoonaada haddaanay taasi muwaalaad noqon maxaa muwaalaad noqonaya hada ashadd min kuli silaax hub kastoo gaalada la siiyo iyo laga barbar dagaalo laga soo barbar dagaalamo waxaa la odhan karaa xaaladaha qaarkood bay taasi ka daranta ciidankii islaamka oo gaalada kusii socda in la yidhaahdo iska ilaaliya waa idinku soo socdaane iyay waxa weeyaan qaflada idinku qabanin idinkoo aan war ka haynin inay duulimaad idinku soo yihiin fahal kafara xaaib fahal kafara xaaib bihadi lmuwaalaat xaaib muwaalaadka noocaasi miyuu ku kufriyey oo uu ku gaaloobay laa bilijmaac waxaanu leenahay maya xaaib ibn abi baltaca muwaalaadka noocaasiya kuma gaaloobin maxay tahi markaa xaaib ibn abi baltaca inaanu ku gaaloobin waxaa tusinaya waxaa tusinaya rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim wuxu uhi sadaqakum khalluu sabiila run buu idin sheegay iska sii daaya xaaib ibn abi baltaca hadduu ku gaaloobay waxa la odhan laha war waad gaalowday diinta kusoo noqo hadduu kusoo noqon waayana waxa weeyaan xaddu ridda ayaa lagu oogi lahaa xaaib waxa weeyaan waa la dili lahaa inaanu ku gaaloobin aayadda lafteeduna waa ina tusinaysa oo hadduu ku gaaloobay bismu liimaan lagulama khitaabeen yaa ayuha aladiina aamanuu dadka lagu yidhi waxaa u horeeyo aayaddu ay kusoo degtay xaaib walow kafara xaaib bimuwaalaati lilkufaar lama khaaطabahu llahu subxana watacala bismi liimaan xaaib hadduu noqon lahaa mid ku gaaloobay muwaalaat lkufaarka uu ku dhacay ilaahay kulama khitaabeen oo kulama hadleen magaca iimaanka uguma yeedheen dadka qaarkood baa yani lijahlin waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan xaaib wuxuu u gaaloobi waayey beder buu xaadiray walaa yaqulu hada ila jaahilu bibadiihiyaat wa asaasiyaat caqiidati ahli الsuna waljamaca qof jaahilkaa caqiidatu ahli الsuna waljamaca mooyaane qof kalena waxaa kuma hadlo beder buu xaadiray saa awgeed buu u kufri waayey qof jaahilun baa ku hadla beder hadduu xaadiray xaadiritaanka beder soo xasana maaha hal huwa ilaa xasana min alxasanaat waa xasana min alxasanaat soo maaha alaysa alkufru yuxbit alxasanaat kufrigu miyaanu xasanaadka burin bedertu xaadire iyo kufrigan aad leedahay wuu sameeyey keebaa dembeeyey miyaanu kufrigu dembeyn xasanadiisaasi inaad burtay macnu miyaanu ahay sidee baa xasanadaasi kufri ugaga badbaadi kara iyadoo kufriga laftiisa uu buriyey marka ma waxaad odhan doontaa kufrigaasi xasanadiisaa wuu buriyey xasanadiisaasina kufrigay ka badbaadisoo dawr baad ku dhici doonta iska daba wareeg masalada la yidhaahdo istilaaxa noocaasi miyaad ku dhici doonta laa yumkinu hada dadka qaarkood waxaa laga yaabaa marka waxaan leenahay qofku xasano iyo wanaag uu leeyahay kufri uu ku dhacay awgii looma odhan karo wuxuu u kufri waayey xasanadaasi ayuu lahaa yani ma duuna alkufr min adunuub almuxaramaat walkabaa'ir ayaa la odhan karaa qofka xasanadiisaasi ayuu ciqaabkii iyo waciidkeedii uu kaga badbaaday lakiin lama odhan karo qofkaasi xasano uu lahaa awgeed ayuu u kufri waayey qof reer bedere hadduu ilaahay caayo ka war ma odhanaysaa ma kufriyo waayo beder buu xaadiray ile muwaalaadka markaad tiri waa kufri ilaahay in la caayaano waa kufri labadu isku mid bay noqonayan dhinaca marka laga ego haddii nin kamida reer beder uu ridoobo u dhahdo nebi maxamed ba nebiba ma ahayna waa beenti miyaad odhanaysaa kufrigaa wuxuu kaga badbaaday shuhuudahu bedran xaadiritaankii beder uu xaadiray marka hadal aan laga fiirsan weyn hadalka noocaasi qawaacidda iyo usuusha iyo adiladana aan loo eegin aynu odhan karno waa hadal layska yidhi dadka qaarkood baa waxaa laga yaba inay yidhahdaan xaatib mutaawil buu ahaa arrintu waa kufriye uu ku dhacaye laakiin kufrigaa wuxuu kaga badbaaday mutaawil buu ahaa waxaa leenahay mutaawil buu ahana lama odhan karo liamrayni baa loo odhan kara alamru lawal ilaahay subxaana watacala wuxuu tilmaamay ficilkiisaasi inuu yahay dalaal cani sawaa'i sabiil qof mutaawilana laa yuaham oo xaatib ahima bihada alficil ficilka noocana waa ku dembaabi hadduu mutaawil yahayna dee kuma dembaaben hada huwa alwajhu lawal alwajhu athaani low kana mutaawila labayana lahu nabiyu sal ly slam xukma almas'ala wala azaala canhu shaba shubahaat rasuulku wuxuu u cadayn lahaa maslada xukunkeeda maqun yar unbuu iska odhan lahaa markuu xaatib yidhi shaki islaamka aan ka shakisnahay iyo jacayl gaa gaalnimada aan jecelahay iimuu geyn ee waxoogay adduunyaa iyo dad maka iga jiray ayuun baan doonayay inay i ilaaliyaan rasuulku maqun yar buu ka odhan lahaa sadaqakum fakhalluu sabiila la hadduu mutaawil yahay labayana lahu nabiyu sala اllah alيه wasalam xukma almas'ala alxaq aلsawaab wala azaala canhu shubahaat rasuulku sal ly slam shubahaadka ayuu ka zuulin lahaa dadka qaarkood waxaa degtay oo ficilkaa xaatib kufri inay ku tilmaamaan ku kaliftay hadalka cumar bnu khaaab uu yidhi yaa rasuul allah dacnii faadrib cunuqa hada almunaafiq rasuulka ilaahu idaa kan munaafiqa qoorta aan ka jare waxaad moodaa darsigeennii hore in arrintaa jawaabteeda wax ka mida aynu ku sheegnay oo waxaynu nidhi saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waa dhici jirtay qaarkood ficil mid kale uu sameeyey ina aada uga xumaadaan dabeetana hayratan cala alislaam islaamka waxa weeyaan hinaaso aw hinaaseen awgeed oo qofkaasi khaladka uu ka galay aada ay uga xumaadeen qofkaa munaafiq ay ku sheegaan dee waynu tilmaanay sacad ibnu waxa weeyaan cubaada inuu ku idhi sacad ibnu mucaad waxa weeyaan anta munaafiq tujaadil can lmunaafiqiin fayaa ayuha alakh almuslim miyaad odhan kartaa sacad ibnu mucaad wuxuu ahaa munaafiq weliba rasuulkuna wuu la joogayo kuma odhan sacadkii kale war munaafiq maahe ka daa waa ka aamusa sababta uga aamusane waxay tahay inaanu sacad ibnu mucaad munaafiq ahayn waa iska cadday walaysa lahu min calaamaati nifaaqi shay saxaabiganna hadalka waxa ka keenay inay tahay hayra cala addiin waa rasuulka sala allah alay wasalam waa u caddayd saa awgeed rasuulku lam yucalliq cala hada almowqif mowqifka noocaasiya wax tacliiqa ma saarin mowqifkan kale cumar iyo xaatib bn abi baltaca dhex marayna waa nafsu shay lima tufariq bayna alamrayn cumar munaafiq buu ku sheegay xaatib sacad ibnu cubaadana sacad ibnu mucaad munaafiq buu ku sheegay mid mid midna munaafiq ma ahayn xaatibna munaafiq ma ahayn sacad ibnu mucaadna waxa weyaan munaafiq ma ahayn saxaabigana khayra arrintaa ka keentay Xaati- ah, xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala qaacidadaasi aan idiin tilmaamayo fatxulbaariga ayuu ku caddeeyey in saxaabada qaarkood ah, khalad qof ka dhacay oo aada ula weynaaday jacaylka islaamka ay jeclaayeen uu u geen jiray xaaladaha qaarkood inay ku idhahdaan munaafiq baa tahay Ah, tan uu cumar ku sameeyey xaaibna inay ahayd min hada albaab inay baabka waxa weeyaan ay ka mid ahay nacam Eh, ta kale waxaa sugnaatay cumar bnu khadaab arrintaasi iyo hadalka xaatib bn abi baltaca uu ku yihi inuu ka murugoodo uu ka ooyey lama tabayana lahu anahu laysa min almunaafiqiin markay u caddaatay inaan munaafiqiinta ka mid ahay haddaad u daliishanayso hadalka cumar uu yihi eh, xaatib waa munaafiq inuu xaatib arrintaasi uu ku kufriyey falima nacam lam yaxkum annabiyu calayhi afdal salaati watasliim bixukmi lkufaar bixukmi lmurtadiin muxuu rasuulku xukumkii murtadiinta dusha uga saari waayey oo qunyar uu yihi sadaqakum fakhalluu sabiila bal xadiidkani waxa uu ku cad yahay mas'alada muwaalaadka inuu tafsiil ku jiro oo muwaalaatu lkufaarka qofku uu sameeyey kufrina ay noqon karto wax kufri ka sokeeyna ay noqon karto ta kufri noqonaysana daabidkeeda waynu sheegnay ta aan noqonayna daabidkeeda waynu sheegnay halka xadiidka meelaha ay kaga caddahay waxaa ka mid ah awalan xukumkaa xaatib la siiyey ثaaniya istifsaalu nabiyi salى الlaه alيه wasalam ya xaatib ma xamalak calىa ma sanacta haddii arrintani kufri ay tahay war xaatib oo gaalimaad ku dhacdee dee toobad keen baa la odhan laha soo maha oo islaamka dib ugu soo noqo laakiin rasuulku taa muu odhana muxuu yihi xaatibow waxaanaad samaysay maxaa kugu kalifay dabeeta xaatib wuxuu u sheegay inaanay arrintaa ku kalifin gaalada inuu gaalnimada ku waafaqsan yahay oo afcaashooda raalli uu ka yahay oo islaamka uu ka shakisan yahay oo uu jecel yahay kufrigu inuu islaamnimada ka kor noqdo inaanu taasi ku kalifin buu u sheegay ee waxaa ku kalifay ay tahay damc dunyawi ah si reerkiisii iyo xoolihiisii maka yaallay ay ugu badbaadiyaan bas rasuulku muxuu yihi calayh afdal salaatu watasliim ah, wuxuu yihi sadaqakum khalluu sabiila run buu idiin sheegee iska daayay buuhi rasuulku calayh afdal salaatu watasliim bimacnaa muwaalaadkiisu muwaalaadkii mukafirkaa maaha mar haddii isagu uu sheegtay in muwaalaadkan ah, muwaafaqa lilkufaar iyo ridaa biafcaalihim iyo xubun liduhuuri lkufri cala lislaam aanu u geyn muwaalaadkiisu kii lagu gaaloobaya maaha weeyaan macnuhu dadka qaarkood baa waxay idhaahdaan xaatib wuxuu u kufriyi waayey nacam liannahu rasuulka calayh afdal salaatu watasliim ayaa qalbiga xaatib waxaa ku jira ilaahay subxaana watacaala uu daalacsiiyey rasuulku calim ma fi qalbi xaaib rasuulku wuxuu ogaaday xaaib qalbigiisa waxa ku jira waxau leenahay bal sidaa aad tiliba ka soo qaado soo adigu yidhi muwaalaadku sidooday kufri u tahay ma suurtagal baa qofku isagoo afka ka kufriyey ama acmaashiisa ku kufriyey inuu qalbigiisa iimaan ku jiro alaysa qawluka hada qowlu gulaati lmurjia aljahmiya haddaad tidhaa xaaib ficilkiisani kufri buu ahaa laakiin muu kufriyinoo inuu qalbigiisa iimaan ku jiraabaa rasuulka loo sheegay ma hada alqowl alaysa huwa qowlu gulaati lmurjia min aljahmiyati wagayrihim oo odhanayay qofku isagoo kufri ku hadlay ama kufri sameeyey ayaa haddana suurtagal tahay inuu qalbigiisa iimaan ku jiro hada amru khatiir jiddan taaniyan waxaynu leenahay shubhada noocaasi aynu kaga jawaabeynaa rasuulku calayh afdal salaatu watasliim axkaamtan muuqatee dadka uu ku xukumaayey kumuu binayn jirin ama kumuu dul dhisi jirin wax waxa gaarka ah ee qofkaa isaga looga sheegay ile aayadi ma jirin ama xadiid tilmaamaya xaatib radia allahu canhu in waxa weeyaan qalbigiisa isaga si gaara iimaan uugu jiro oo tidhi xaatib wuxuu u gaaloobaya qalbigiisa iimaan baa ku jira isaga nacam marka waxaynu leenahay rasuulku calayh afdal salaatu watasliim dadka wuxuu ku xukum siin jiray bimaa yadharu minhum min qowlin aw ficlin haddii rasuulku dadka waxa quluubtooda ku jira ee si gooniya ilaahay uu daalacsiiye uu ku xukum siinayana laqatala alkufaara kullahum laqatala cafwan almunaafiqiina kullahum munaafiqiinto dhan wuu laylaa munaafiqiintii rasuulka loo sheegay inay munaafiqiin yihiin annahum munaafiquun qalbigooda nifaaq uu ku jiro lima lam yaqtulhum rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulku muxuu u leyn waaye xagga daahirka iyo inta muuqata wuxuu ku xukum siiyey islaamkii iyo iimaankii ay muujisteen kumuu xukum sin arrintaa baatinka ee dadka aanu muuqane ee rasuulka si gaara loo ogeysiiye looga sheegay kuwa munaafiqiinta qaacida noocaasina waxaa sheegaya alimaamu shaafici raximah llahu tacala xaatib wuxuu ku xukum siiyey rasuulku arrintaa uu muujisto oo ah muwaalaadkan inaanay u geynin muwaafaqat lkufaar waridaa biafcaalihim sida munaafiqiintii nifaaqu qalbiga uu kaga jira uu ogaa laakiin islaamnimada muujisinayeyba uu rasuulku ugu xukum siiyey wixii ay muujisteen marka rasuulku maa calima min bawaaطin الnaas aw mima yubطinu الnaas kuma xukum siin jirinba rasuulku miyaanu odhan waxaan ka baqanaya an yataxadaث الnaas biana muxameda yaqtula asxaabah munaafiqiinta muxuu u ley waayey lanna saxaabadii bay ku tirsan yihin islaamnimay muujisanayaan isagoo qaarkood inay gaalnima qalbiga kaga jirta ayaanu ayaanu layn rasuulku leannahu dadka uma muuqato taas waxaa qalbigooda ku jira waxaanay muujisanayan baa u muuqday marka hadi iyaduna waa qaacida baila in la dhaha xaaib muwaalaadkan kufrigaa wuxuu ugu kufri waayo leannahu rasuulka caleyh afdal salaati watasliim ayaa la daalacsiyey waxaa qalbigiisa ku jiro iimaana labadaa weji ayaana qaacida noocaasi bail waxa weyaan ay ka tahy anu dhamaystirna hadalka waxa weeyaan alimaam cabdilaiif ibn cabdiraxman ibn xasan raximah llah wuxuu leeyihi lakin qowluhu sadaqakum khaluu sabiila iyadoo xaaib uu ku dhacay muwaalaat kufaar haddana qowlka rasuulku uhi sadaqakum khaluu sabiila daahiru fi annahu laa yakfuru bidalik inaanu muwaalaadkaa ku kufriyin ayuu daahir ku yihi ida kaana mu'mina biاllahi warasuulih gayra shaakin walaa murtaab muwaalaat lkufaarka noocaasiya inaanu qofku ku kufri yahayn mar hadduu ilaah iyo rasuulka rumaysan yahay oo aanu islaamkii ka shakisanayn wa inamaa facala dalika ligaradin dunyawiyin laakiin arrintaa uu sameeyey uun ujeeddo adduunyo iyo manfac adduunyo uu raadinayay walow kafara lamaa qaal khalluu sabiila hadduu xaatib ku kufriyey muwaalaadka noocana rasuulku ma yidhahdeen khalluu sabiila walaa yuqaalu qowluhu ma yudrika lacala allaha iطalaca calى ahli badrin faqala icmaluu ma shiئtum faqad gafartu lakum huwa almaanicu min takfiri lama odhan karo ayuu leeyahay cabdulaiif xaadiritaanka beder uu xaadiray ayaa diiday in la gaalaysiiyo lianna naquul low kafara lama baqiya min xasanaatihi maa yamnacu min lixaaqi اlkufri waaxkaami hadduu muwaalaadkani mid lagu kufriyo uu ahaan lahaa dee xasanaadkiisii wax gaalnimo ka manciyaaba makama soo hadheenba dee gaalnimadu xasanaadka iyadaa tirtiraysa faina alkufra yahdi maa qablah kufrigu wixii ka horeeyey oo xasanaada waa dumiya liqowlihi tacaala waman yakfur biliimaani faqad xabita camalah marka camalkaa kufrigu uu burinaya ayunbuu ka mid noqon lahaa shuhuuduhu badran xaadiritaanka beder uu xaadire uu ka qayb galay marka kufriga dee siduu uga celinaya iyadoo kufrigu uu buriyeyba wa qowlu walow ashrakuu laxabita canhu ma kanuu yacmaluun wاlkufru muxbitu lilxasanaat wاliimaan bilijmaac falaa yubanu hada wax la malayn kara maaha oo suurtagala in la yidhaahdo xaaib wuxuu u kufri waayey dee beder buu xaadiro bedertaa uu xaadiray baa diiday in la tagfiiriyo imaam sulayman ibn cabdillaahi ibn sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa fi durar isaniya juska kitaabka durar saniya juska sideedaad boqol sagaal iyo konton waxaa lagaga soo naqliyey inuu yihi wain kanat almuwaalaatu lahum fi diyaari islaam ida qadimuu ilayhim wanaxwa dalik fahada caasin aathim mutacaridu lilwaciid haddii muwaalaadka kufaarta uu samaynayaa uu yahay mid uu u samaynayo markay bilaadulislaam soo galaan kaasi wuxuu noqonayaa mid caasi oo aatima mid macsiyo iyo ismi ku dhacay oo u bandhiga waciidka ciqaabka ilaahay wain kaanat muwaalaatuhum liajli dunyaahum haddii muwaalaadku u samaynaya ay tahay adduunyadiisa awgeed ama adduunyo isaga iyaga kaga xidhantay yajibu calayhi min altacziiri bilhajri waladab wanaxwih maa yasjuru amhaalah waa kufriyaya ma odhan waana la dilaya xaddu riddaa lagu ogaya ma odhan ee wuxuu yihi tacziir iyo in laga hijiroodiyo in la edbiyo waxa isagoo kale xumaantaa ka celinaya baa lagu samaynaya ma odhan waa kufri iyo riddo wain kaanat almuwaalaatu liajli diinihim iska ilaali waa taa culimadu mar walba qeydkaasay sheegayeen oo ah manaatu takfiir masala fii masalati almuwaalaat haddii muwaalaad gaalada u sameeyo diintooda awgeed inuu diintooda ku waafaqsan yahay oo raalli uu ka yahay fahuwa ml fahuwa mithluhum waman axaba qowma xushira macahu dee markaa iyagoo kale weye si iyagu gaale u yihin buu gaalo u noqonaya haddii muwaalaatulkufaar waxaa ku kalifa ay tahay diinuhum inuu diintooda ku waafaqsan yahay oo diintooda raalli waxa weeyaan uu ka yahay waa hadal waadixa oo bayina baan umalaynaya imaamka la dhaha ibnulwasiir kitaabkiisa ithaaru lxaq cala alkhalqi safxada afar boqol iyo toban isaguna wuxuu yihi markuu qisadaa xaatib sheegay faina rasuula allahi qabila cudra bilkhawfi calaa ahlihi fii maka wataqiya bima laa yaduru fii danih rasuulku cudurdaarkii xaatib waa aqbalay oo xaatib muxuu ku cudur daartay inuu u baqanaayo ehelkiisii maka ka joogay saa awgeed gaalada warka rasuulka u gudbiyey si ehelkiisa iyo xoolihiisa ay ugu badbaadiyaan fain qiila alqur'aan dalla calaa annahu qad adnab haddii la dhaha haddaba qur-aanku wuxuu ina tusiyey xaati ficilka inuu ku badbaaday oo ilahay wuxu uhi wman yafcalu minkum faqad dalla sawaءa sabiil kayfa yuqbal ma jaءa min qabuuli cudrihi sidee loo aqbalayaa haddaba waxaa soo arooraya in cudurdaarkiisi rasuulku uu aqbalay iyadoo qur-aanku uu tusiyey ficilka inuu ku dambaabay qultu inamaa qabila cudrahu fii baqaa'ihi cala aliimaan rasuulku cudurdaarka uu ka aqbalay wuxuu ahaa inaan arrintan gaalima u geyn ee weli iimaankii uu ku baaqi yahay wa cadami muwaalaati lmushrikiina lishirkiha oo mushrikiinta aanu muwaalaad ugu samayn shirkigooda awgeed walidalika khaaطabahu llahu biاliimaan faqaal ya ayuha aladiina aamanuu wاlcumuumu nasu fii sababih faاtafaqa اlqur'anu wاlxadiid wa ama denbuhu fainahu laa yaxilu mithlu ma facalahu liaxad min aljeish xaaib lama odhan maadaama adduunye awgeed aada muwaalaad kufaarta ugu samaysay maad dembaabin dee lama odhan taasi inay dembi tahay qur-aankaaba caddeeyey faqad dalla sawaaءa sabiil laakiin maadaama uu yidhi gaalnimo jacayl iyo shaki islaamka aan ka shakisanay iima geyn cudurdaarka laga aqbalay waa inaan arrintaa gaalnima aanay u geyn ee iimaankiisi taabit uu yahay oo muwaalaadkiisu aanu ahay noocii lagu kufriye lagu gaaloobayey ibnulcarabi raximah llah almaliki kitaabkiisa axkaam اlqur'an juska afraad safxada boqol saddexiyo sideetan wuxuu leeyahi man kahura taطalucu calى cawraati اlmuslimiin qofka ay fara badato inuu waxa weeyaan eego oo daaha uu ka qaado had jeer ale cawrada muslimiinta wayunabihu calayhim wayucarifu caduwahu biakhbaarihim oo muslimiinta markuu arko meelaha ay ka taag daran yihiin warkoodu u geynaya gaalada markaasuu gaaladii ku baraarujinaya oo odhanaya halkaasay ka degan yihin dhinaca ka soo weerara bal hadda u fiirso man kahura taطalucu calى cawraati اlmuslimiin wayunabihu calayhim wayucarifu caduwahum biakhbaarihim lam yakun bidalika kaafiran arrintaa ku kufriyi maayo goormaanu ku kufriyahayn ida kaana facalahu ligaradi dunyaawiyin haddii ujeedo adduunyataa ay u geyso waa ku dembaabaya ku kufriyi maayo waاctiqaaduhu calى dalika saliim lakiin caqiidadiisi saliim ay tahay oo gaalada aanu kufrigooda ku waafaqsanayn facaashoodana aanu raalli ka ahayn gaalnimadu inay saraysana aanu jeclayn lakiin hunguri baa qaaday iyo mansib jacayl kama facala xaaib ibna abi baltaca siduu sameeyey xaaib weyi warkii rasuulka iyo cawradii iyo dacfigii muslimiinta ayuu u sheegay kuwa kufaarta mana kufriyin xaaib waayo qarad adduunye ayaa u geeyey ictiqaadkiisina iyo iimaankiisina haabit buu ahaa xiina qasada bidalika itikaada alyad waayo muwaalaadkaa gaalada u sameeyey wuxuu uga qastiyey inuu gaalada gacan u geysto si ay xoolihiisi iyo reerkiisi ugu ilaaliyaan walam yanwi riddata can iddiin arrintaa umuu niyoona ugamuu qastiyin inuu diinta uu ka ridoobo wax weyn uu ka baxo cabdiraxmaan ibn naasir isacdi sheekhi ibn cuthaymiin isna uma yatawallow minkum faulaa'ika hum aalimuun markuu fasiraayo wuxuu le wadalika adulmu yakunu bixasabi tawali dulmiga ile dulmigu qur-aanka wuxuu ugu soo arooray mar iyadoo kufri looga jeedo marna iyadoo dembi gaalnimada ka sokaysa looga jeedo marka labadii keebaa halka looga jeeda wuxuu leey yakunu bixasabi tawali muwaalaadka gaalada uu sameeyey marba nooca uu yahay ayuu dulmigaasina noqonaya haddii muwaalaadkii mukafirka uu yahayna kufri buu noqonaya haddii kale kufri noqon maayo fain kaana tawaliyan taaman kana dalika kufran mukhrijan can daa'irati اlislaam haddii muwaalaadka gaalada uu sameeyey muwaalaad taam oo dhamaystiran oo dhinac walba muwaalaad uu uga sameeyey xataa waafaqahum calى kufrihim waradya biafcaalihim taasi waxay noqonaysaa kufri diinta lagaga baxo wa taxta dalika min almaraatib ma huwa galiidu wama huwa duunah taa diinta lagaga baxayo muwaalaadka taamka muطlaqa dee maraatib kalaa ka sokaysa waxaan maqlay wadaadada qaarkood waman yatawallow minkum faulaa'ika hum aalimuun u daliishanaya in muwaalaat lkufaar kulaha kufri ay tahay waxaan umalaynaya tafaasiirta ahlulcilmiga inaanay u noqon imaamu shaafici raximah llah isna laba hadal baynu ka soo naqlinay labadaa markaa hadal hadal aad buu u dheer yahay qeyb ka midana hore ayaynu u sheegnay markaynu ka hadlaynay qadiyadii ahayd atakfiru laa yakunu biamrin muxtamil waxaanu tilmaamayaa xaaib ibna abi baltaca arrintaasi uu ku dhacay inta muuqata yacnaa mid ka weynay inaanay jirin xagga muwaalaadka waayo dee cidda uu warkiisii gudbiyey waayo hal huwa shaksun waaxid hal hum muslimuuna caadiyuun la waa rasuulkii caleyh afdal salaatu watasliim waa saxaabadii ayuu gaaladii intuu warqad u diray uu yidhi nebi maxamed iyo saxaabadiisa waa idinku soo socdee iska ilaaliya macnaheedu waa maxay soo hora aynu u tilmaanay macnaa ka digtoonaada jidgoynayna usoo us u galaan baa ka dhalanaysa oo saxaabada rasuulka la laayo lama odhan xaati ibnu abibaltaca xumaanta intaa leeg maadaama uu geystay waxaa u geynaya gaalnimada ayuu jecel yahayoo islaamka ayuu necab yahay hadi waa umuur qalbiya layskama odhan karo bal haddaba fiirso suurada bal sawiro nebi maxamed oo gaalo doonaya inuu ku duulo ayuu warqad qoray gaaladiiba warqadda u diraya wuu idinku soo socdaa iska ilaaliya haddii innaga xamaaskeena iyo caatifaddeena aynu ku fasirlayn maxaynu odhan layn walee xaatib arrintaa waxaa u geeyey wax kale maahee islaamku necab yahay kufrigana wuu jecelyahy duhuur alkufri cala lislaam baanu jecelyahy lakiin rasuulku markiiba taa kuma xambaarin waa muxtamil arrintu in taas uu jecelyaho taasi ay u geysay iyo iyo inay ujeeddo kale u geysay saa ogee rasuulku kuma degdegina rasuulku muxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kugu xambaaray waxaanaad samaysay maadaama ficilkiisu labadaba uu ixtimaalo arrintaa kufrigaa iyo arrin aan kufri ahayn qowlkiisi wuu aqbalay rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim xataa haba noqoto fii nafsi lamri inuu been sheegayo oo isagoo arrinta ay u geynaysa gaalnimo jacayl iyo islaam nacayb hadduu afka ka yidhaahdo war anuu gaalnimadana ma jeceli islaamkana ma necbiyo waa jecelo waa diintaydii inay inuu kufrigu islaamka ka kor noqdona anigu ma jecli qowlkiisaynu aqbalaynaa fii ma yadharu lana haddii wax kale qalbiga uu ku qarsanayo xisaabuhu cala allahi subxana wa tacaala daliilkeenuna waa xadiidu xaatib ibnu abi baltaca radia allahu canhu ardaa imaamu shaafici wuxuu yidhi walaysa adilaalatu calaa cawrati muslimin walaa ta'yiidi walaysat addilaalatu calى cawrati muslimi wala ta'yiidu kafirin bian yuxadira ana almuslimiina yuriiduuna minhu gira liyaxdaraha aw yataqadama fi nakayati اlmuslimiin bikufrin bayin wuxuu le imaamu shaafici tusinta qof muslimi gaal uu tusiyo cawrada muslimiinta ama mid kaafira uu ayido oo maxay uu ku ayido inuu u digo uu idhaahdo muslimiintii baa kugu soo socda iska ilaali si kaa gaalka muslimiinta uuga sii digtoonaado amaba se uu u sameeyo uu u tabaabushaysto arrin muslimiinta uu ku xanuujiyo arrintaasi maaha buu ihi shaafici bikufrin bayin laa shaka waa dembi weyn oo qabiixo foolxun lakin gaalnimo cad maaha buu leeyay taxtamil alkufra wagayra soo maha waxay ixtimaashaa inay qofkaa gaalnimo u geysay islaamka uu necab yahay kufrigana uu jecel yahy facaashoodana raalli uu ka yihi taa waa ixtimaashaa waxa kale ixtimaashaa in ujeeddo kale ay u geysay oo dee islaamka iyo iyo muslimiintu waa kala laba dadka qaarkood maanta qof kastoo dad muslimiina la collaytama khaldamoo dembaaba dad muslimiina la collaytama amaba se la dagaalamaba waxay ka dhigeen inuu islaamkii la dagaalamay ya akhi fariq bayna shaksiyatika wa bayna alislaam shaksiyadaadi iyo islaamku labay kala yihiin man istahzaa bilmusl bilislaam kafar qofka islaamka istihzaa ku sameeya waa kufraya lakin man istahzaa bimuslimi laa yakfur ida kaana laa yastahziu bihi liajli diini haddaanu diintiisa awgii istihzaa ugu samaynahayn oo shaksiyadiisa awgii istihzaa ugu samaynay kufrii maayo waqad bayana alculamaau dalik taasina waxay caddaynaysaa yanaa qofka mus muslim necbaada iyo qofka islaamka necbaada inay laba kala yihiin dad muslimiina cadawad baa dhex mari karta qad yaktatil almuslimuun de doonay xaqaa u kala dhawaadaan dad muslimiin waa iscolaadin karaa waa iscaayi karaa waa isaflagaadayn karaa hada kulu wa min almuxaramaat oo islaamku uu xaaraantimeeyey laakiin muslimow muslim kale hadduu ku colaadiyo ama waxa weeyaan uu kula dagaalamo oo istabaaxa damak camaliyan ha odhanin qofkan islaamka ayuu nacebi laba masaley kala yihin ahlulcilmigu waxay tilmaameen sida alqurtubi fi mufhim uu ku tilmaamayo cali rasuulku muxuu ku yidhi cali kuma necbaado munaafiq mooyaane soo maaha qof kastoo cali cadaawadi dhex martay miyaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa munaafiq nifaaqan ictiqaadiya man yastaiic an yaquul min ahli sunna ina mucaawiya kana munaafiqa nifaaqan ictiqaadiya wuxuu alimaam alqurطib u leeyahy markuu xadiidkaa fasirayo oo muslim uu ku keenay fi kitaabi اliimaan yanaa man abgada caliya liajli iimaani wa nusratihi lirasuuli اllahi sala اllah alay wasalam iimaankiisa awgii iyo nusrada rasuulka u nusreeyey isaga iyo ansaarba qofka arrintaa awgeed u naca ayaa munaafiq noqonaya laakiin qofka cali arrini ay dhex marto ay isku dhacaan yanaa cali xaaskiisa oo faatima ah ayaaba isku xanaaqeen oo ka cadhaysiisay oo intuu gurigii ka soo cadhooday masaajidka uu jiibsado ciidda uu dhex rafto oo rasuulku laa qum ya abaa turaab marka faatima miyaa loo dhigay khalaas maadaama anaha abgadat caliya fahiya munaafiqa saxaabadii miyaa la odhanaya la waa in la kala saaro macnaa arrin shaksi oo labada qof dhex martay ama dan adduunyo ay isku seegeen ama xukum iyo qofkani inuu qofkan iimaankiisa iyo islaamnimadiisa awgeed u colaadinayo waa laba masalo waxa weeyaan kala duwan weeye marka imaamu shaafici raximah llah hadalkaa wuxuu ku uhi kitaab alum safxada afar boqol juska afraad safxada laba boqol sagaal iyo afartan aayaddaa ilaahay u leeyay waman yatawalahu minkum fainahu minhum waxay ka mid tahay aayaadka inta u badan loo daliishado muwaalaat lkufaar kullaha inay kufri tahay inay gaalnimatii dhammaanteed oo aanay maraatib kale lahayn bal mufasiriintu maxay ka yidhaahdeen aayaddaa sidaynu tilmaanay mufasiriinta hadalkoodu wuxuu ku wareegayaa aayaddaa laba tafsiir in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa almuwaalaatu fi ddiin waman waalaahum fi ddiin fahuwa kafir minhum qofka muwaalaad diiniya u sameeya macnaa waafaqahum cala alkufr waradya biafcaalihim alkufriya ayaa aayaddan looga jeedaa waa la yidhi oo markaa macnaheedu muxuu noqonayaa kii min ajli qaradin dunyawiyin muwaalaad ugu sameeyey waa dembaabo kabiiruu ku dhacay laakiin kufrii maayo qowlka labaad ay ku fasireenna waa in la yidhaahdo fainahu minhum ay fi mukhaalafati اlamr wuxuu gaalada kaga mid yahay inuu amarkii ilaahay khilaafay fi hadi اlmasala maha macnaheedu waxa weeyaan inuu dhinac walba uu kala mid yahay oo dee nooc min atashbiih ayaa minhumta ay faa'ideynaysa waxa la dhaha markaa tashbiihuna laa yalzam minhu an yakuna almushabahu kalmushabahi bihi fi jamiici اlwujuh haddii mid mid lagu shabaho markaa kaasi qoladaasu ka mid yahay maaha macnaheedu inuu dhinac walba kaa uu kala mid yahay haddii imika la idhaahdo fulan min alqabiila alfulaniya qabiiladaasi ay tahay qabiilo lagu yaqaano bakhayltinimo macnaheedu miyuu yahay hebelkaasi inuu isna bakhayl yahy la xagga nasabka ayay wadaagaan oo dhinacaasu kaga mid yahy wayaan macnuhu bal mufasiriintu waxay aayaddan ka yidhaahdeen tafsiirkeeda wax ka mid aan idin maqashiinaya waman yatawallow minkum fainahu minhum qaala ibn اljawzi raximah llah fi zadi اlmasir fiihi qowlaan axaduhuma man yatawalahum fi اddiin fainahu minhum fi اlkufr marka muwaalaad fi اddiin haddii uu la yimaado inuu gaalnimada kala mid yahay wathani qowlka labaadna man yatawalahum fi اlcahdi fainahu minhum fi mukhaalafati اlamr kadalika abu xayaan fi lbaxri اlmuxiiط wuxuu leey waman tawallaahum biafcaali duna muctaqadi walaa ikhlaali iimaani fahuwa minhum fi lmaqti walmadamba qofka afcaashiisa muwaalaad ugu sameeya muctaqadka aan ku waafaqin iimaankiisana khalal aanu gelin fahuwa minhum fi lmaqti walmadama xagga cadhada ilaahay u cadhooday iyo dhaleecayntaa iyaga la dhaleeceeyey ayaa iyaga uu kala mid yahay waman tawallaahum fi lmuctaqad fahuwa minhum fi lkufr ka muwaalaad ictiqaadiya u sameeya macnaa kufriga ku waafaqaana iyaga ayuu ka mid yahay وqad اstdل bhda iبن cabاs وغyru عlى jawاaزi أkli dabاxi نصاrى الcرب وqاla man dakla fi diini qwmi fahuwa minhum nacam almaawardi tafsiirkiisa isna wuxuu ku yihi yaxtamilu wajhayn axaduhuma muwaalaatun fi اlcahdi fainahu minhum fi mukhaalafati اlamr athani muwaalaatun fi اddiin fainahu minhum fi xukmi اlkufr wa hada qowl ibn cabaas in muwaalaadka aayadda lagu sheegay looga jeedo almuwaalaat fi اddiin e almuwaafaqa lahum calى اlkufr in looga jeedo wa qaala اlqurطbi raximah llah fi tafsiirih aayaddaa markuu fasiraya walow kanuu yuؤminuuna biاllahi wالnabiy wma unzila ilayhim اtakhaduuhum أwliya yadulu bihada calى ana man itakada kaafira waliya falaysa bimu'min aayaddu waxay tusinaysaa mid kaafira ka weli ka dhigta inaanu muumin ahayn goorma ida اctaqada اctiqaadah waradya afcaalah waa muwaalaadkii diinigaha soo ma aragti wakadalika waxa weya alalusi fi ruuxi اlmacaani waman yatawallahu minkum fainahu minhum markuu fasiraya wuxuu leeyahy walacala dalika ida kana tawalihi min xayثu kownihim yahuuda aw nasaara haddii yuhuudinimadooda awgeed uu muwaalaad ugu sameeyo yuhuudiyada uu ku waafaqsay ama nasraaniyada wa qiila laa bal liana alaayata naزlat fi lmunaafiqiin walmuraad anahum bilmuwaalaati yakunuu kufaara mujaahiriin alqasimi raximah اllah isna wuxuu leeyahay ana almuraada muwaalaatuhum fi amri اddiin wa fi ma fiihi tacdiimu lahu muwaalaadka aayadda lagu sheegaya waa almuwaalaat fi amri اddiin meel kaloo tafsiirkiisa ka midana waa kusii tafsiiliyey masalada wuxuu leeyahi faxasla min hada ana almuwaali lilkafir wاlfasiq caasin waxay noo caddaatay qofka kaafirka iyo faasiqa nacam muwaalaad u sameeya horta inuu macsiyo ku dhacay walakin ayna tablugu macsiyatuhu kaa kaafirka muwaalaadka u sameeyey macsiyadaasi halkay la gaadhaysaa ma macsiyo diinta ka saaraysaba mise waa macsiyo aan diinta ka saarahayn yaxtaaju ilى tafsiil إن كانت الموالاة بمعنى الموادة وهي أن يوده لمعصية كان ذلك الرضا بالمعصية haddii muwaalaadku yahay bimacna almuwaadda oo macsiyada awgeed uu u jecel yahay taasi waxay ka dhigantah inuu macsiyada raalli ka yihi wain kaanat almuwaalaatu kufran kafar muwaalaadkan uu u sameeyey haddii arrin kufriya muwaalaad uu ugu sameeyeyna waa kufriyaya wain kaanat fisqan fasq wain kaanat laa tuujibu kufran walaa fisqan lam yakfur walam yafsuq nooca muwaalaadka uu sameeyey haddaanay kufri iyo fisqi midnaba aanay ahayn marka suuradeeda la eego mana kufriyayo faasiqna noqon maayo marka hadal dheer buu leeyahay oo masalada waxa weeyaan sidaasi uu ugu tafsiiliyey ilaa waxa weeyaan uu yidhaahdo wakadalika ida kanat bimacna anahu yudhir sira almuslimiin wayuxibu salaamaة alkafiriin laa likufrihim bal liyadin lahm calayhi aw liqaraabati aw naxwi dalik fahadihi macصiyaة bila ishkaal lakin la tabligu xad اlkufr alaysa kalaamu waadixan لأنه لم يروى أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم حkمa بكفر xاaطب بن أبي بلtع wuxuu leeyahay hadii uu مسلimiinta sirtooda gaalada u muujiyo isagoo jecel سaلاaمة الكافiriin lakiin gaalnimadooda awgeed aan taa u samaynahayn bal arintu ay tahay inuu gacan u geysto qaraabo ka dhaxaysa awgeed ama xaajo iyo dan uu ka leeyahy fahadi macصية بiلا إشhكاal waa macصiya dembi xaaraan shakilaan lakin la تبلغ xad الكفr xadda gaalnimada gaari mayso waayo لأnnahu lam yurوى أna rasuul الlahi xakma bkfri xaaطib ibn abi baltaca waayo lama soo warin in rasuulku عalيه afضل الصalaaةi وaتsliim uu xukumay xaaطib ibn abi baltaca inuu kufriyey xaaطibna sir الmuslimiin buu kufaarta gaadhsiiyey lakiin kufrigooda awgeed arintaa umuu samayn wuxuu u sameeyey arintaa lgarض dunyawi iyo maطmc waxa weeyaan addunyo si reerkiisi xoolihiisi ay ugu badbaadiyaan calى kuli xaal muwaalaat kufaar waxaynu ku gebagabaynaynaa aimada iطlaaqay waynu tilmaanay aimada kale inay hadalladooda fasireen oo yidhaahdeen waxay uga jeedaan muwaalaadka waxa weeyaan caamka ama taamka ama muطlaqa ee lagu gaaloobo oo daabitku uu yahay an yuwaali اlkufaar muwaafaqata lahum calى kufrihim waridan biafcaalihim waxuban fi duhuuri اlkufri calى اlislaam ka gaalada muwaalaad u sameeya gaalnimadoodu ku waafaqsanya awgeed ama afcaashoodu raalli ku yahay awgeed alafcaal alkufriya amaba se jacayl uu u qabo inuu kufrigu islaamka ka kor noqdo muwaalaadkiisu waa kii kufriga ahaa ee diinta lagaga baxayay a'imadana mufasiriin iyo a'imada waxa weyaan ahlu sunna waljamaaca waynu ka soo naqlinay daliilkeedana waynu sheegnayoo waa xadiidu xaatib ibni abi baltaca iyo axaadiida kale la mid a ayaa aayaadkan iطlaaqay muwaalaadka ee qofka sameeye iimaanka ka anfiyey ama minhum yidhi fasiray in masalada tafsiilka la geliyana ahlu sunnaha taasi ayaa ku kaliftay sida waxa weeyaan aynu tilmaanay marka waxay leenahay qofka idha muwaalaat اlkufaar waa kufri daabidki daabidkeedu waa maxay ma odhan kartaa jamiic muwaalaat اlkufaar waa kufri haddaad sidaa tidhaahdo laa shaka walaa rayb anaka tuwaafiq alkhawaarij waayo muwaalaat اlkufaar madaahir iyo muuqaalo fara badan bay ka mid tahi atashabuh bilkufaar muwaalaatu kufaarku ka mid yihi noocyadiisuna aad bay u fara badan yihin in magaca gaalada lala baxaa muwaalaatu kufaar bay ka mid tahay in taariikhdooda la isticmaalaa oo tii islaamka laga tagaa muwaalaatu kufaar bay ka mid tahay in waxa weeyaan ciidahooda lala wadaagaa ama ciida laga dhigta muwaalaatu kufaar bay ka mid tahay marka mhad sideebaad u leedahay kuwani kufri maaha haddana aad u leedahay muwaalaatu lkufaar kullaha waa kufr daabidkaagu muxuu yahay afcaasheebaa muwaalaat lkufaara ka mid oo kufri oo diinta lagaga baxaa teebaase aan kufri ahayn ila haddii kale waa takhabudi doonta oo muwaalaat lkufaar intaad kufri ku sheegto dhammaanteed ayaa haddana afcaasha qaarkood oo qaطcan muwaalaat lkufaar ka mid a aad odhan doontaa kufri maaha ee waa dembi waa lagu dembaabaya taasina waxa weeyaan takhabud ayaa ka dhalanaya iyo waxaan cilmi naqli muxaqiqan aan ahayn naqli musadaqan aan ahayn baxi muxaqiqana waxa weeyaan aan ahayn intaa waxaynu raacinaynaa qofka muslimkaa ee muwaalaadka ku dhaca muwaalaat اlkufaar ficilkiisaasi yaxtamil alkufra wagayrahu sida imaamu shaafici raximah اllahu tacala uu yihi sidee loo garanayaa kayfa yucraf ile muwaalaadku waa arin qalbiya maxabadu waxaa la yidhahdaa iyo mawadadu waa amrun qalbi in markaa arrintan waxa u geeya ay tahay xub lilkufr iyo karaahiya lilislaam iyo maxaba liduhuuri اlkufri cala lislaam saynu ku garanay kayfa nacrif manaa waxaynu ku garan karnaa qofkaasi inuu la yimaado amrun laa yukhtalafu fiih arrin aan la isku khilaafi karin lakiin inta arrinkiisu muxtamil uu yahay ee qowlkiisa ama ficilkiisa muwaalaat lilkufaari uu ixtimaalo inay gaalnimo u geysay iyo in damac adduunye u geeyey waxa weeyaan isaga ayaa loola noqonaya yusal isagu hadduu been inoo sheego waxa qalbigiisa ku jira waxaana inoo sheego maalin kaley muuqan doonta oo waxa qalbiga ku jira aanu qarsoomahayn laakiin inagu waxa uu inoo sheegay ayaynu ku xukum siinaa sida rasuulkuba xaatib wixii u sheegay uu ugu xukum siiyey ee uu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam sadaqa khalluu sabiila faqad sadaqakum oo run buu idiin sheegaye sii daaya buuri rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim intaa waxaan ku darayaa oaan ku gebagabaynayaa dersiga muslimku hadduu ku dhaco muwaalaat lkufaarkii kufriga ahayd ee laysku waafaqsanaa inay kufri tahay ama adiguba mid aad u aragto inay tahay mukafira fahal yajuusu laka an tukafirahu bicayni miyay kuu banaantahay isaga laftiisa inaad gaalaysiiso oo aad tidhaahdo intaasina boqol iyo intaasina imikay gaaloobeen inta kalena intaasaan muddadaasaan u qabanayaaye hadday masalada ka noqon waayaan way gaaloobeen yaana in masalada noocaasiya sidaa wax loo gaalaysiiyaa dawaabit wa qawaacid ahli sunna fi baabi takfir tamaaman bay ukhilaafsantahy yacnaa qofkan arrinta mukafirka muwaalaadka mukafirkaa ku dhacay wuxuu la mid yahay un dada kale muslimiinta ee umuurta mukafirkaa ku dhacaya waxaanaynu in badan kusoo celcelinoo aynu tilmaanay ana hunaaka farq bayna aliطlaaq watacyiin qof kastoo arrin gaalnimaa ku dhacay maaha macaneedu inuu isaga laftiisu uu gaal markaa yahay bal laabudda qofka mucayankaa xukumkii takfiirka marka lagu dul dejinaayo waa in la eego hal qaamat calayhi alxuja nabawiya alatii laa yucdar taarikuha qofkan ma ku qumtay xujadii rasuulku uu la yimi qofka ka taga aan loo cudur daarahayn bal hadduu jaahilka iyo ka war ida kaana jaahilan maala muwaalaadkii waxa weyaan mukafirka ahayd ayuu ku dhacay fii nadarika adiga marka la eego sida adiga ay kula muuqato lakinna waa jaahil inay xaaraan tahayba tan uma haystee waxaabuu isleeyahy maslaxadda ummadaaba ku jirtaba kayfa tukafiru bicayni isaga laftiisa aad u gaalaysiinaysa kadalika waxa weeyaan ida kaana mutaawilan ka war muwaalaadka noocii mukafirkaa fii nadarika ayuu ku dhaca waana mutaawil saaad u gaalaysiinaysaa weliba iyadaynu ogsoonahay dadka masaa-isha ku dhaca inta badan inay yihiin caamat nnaas waxa weeyaan juhaasha iyo dadka ahlu siyaasa inta badan kursigu u hilaacayo waxyaabaha kale iyaga aan aqoon baanu lahayn amabase aan aanu aanay uma uma muuqanba marka hada min alkhutuurati bimakan in layska yidhaahdo qof kastoo ku qowlay qowl adigu aad u aragto inuu kufri yahay ama mawqif istaaga aduu kufri aad u aragto inaad tira hebel hebel iyo hebel hebel iyo intaa iyo tirada intaasi calaa sabiil mithaal baarlamaan oo kale baarlamaan baa wuxuu u codeeyey arrin aad u aragto inay kufri tahay inina way u codaysay inina umay codayn hal yajuusu laka inaad tidhaahdo inta u codaysay iminkay gaalayiina diinta ay ka baxeen bal kaba soo qaad arrintanay ku dhaceen inay mukafir tahay ayna dawaabit ahli sunna waljamaaca miyaanay juhaal noqon karin miyaanay mutaawili noqon karin man aladii aqaama calayhim alxuja yaa xujada waxa weeyaan ku oogay marka waanaynu tilmaanay in xukumka kufriga qofkii mucayankaha lagu dejiyo biduuni nadarin ila shuruud waintifaa almawaanic inay ka mid tahay min aqwaali ahli lbidac sheikhu islam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waa aynu kasoo naqlinay marka arrintaas baab wal oo aynu ka hadallaba waynu isku baraarujin ana hunaaka farq bayna aliطlaaq wاtacyiin masaladan markaa inagu waxaynu ka niqaashaynay inay dembi iyo xumaan tahay waa isku waafaqsannahay lakiin waxaynu ka niqaashaynay sida imaamu alqasimi uu yihi asheikh alqasim almufasir ayna tabluq bihi macsiyatu macsiyadani halkee ayay gaadhsiisan tahay ayaynu ka niqaashaynay waxaanaynu ka hadlayna inagu xukmu lmas'ala lakiin tatbiiquha cala alacyaan dadka mucayaniinta ee muwaalaat lkufaar ku dhacay in lagu dabaqaa hada yaxtaaj ila ijtihaad waxay u baahan tahay marka hore in la qiimeeyo noocan muwaalaadka uu ku dhacay ma noocii mukafirka ahaaba mise waa maraatibtii ka sokaysay haddii ay caddaato oo ahlulcilmiga mujtahidiinta ay caddeeyaan noocan uu ku dhacay inuu yahay noocii mukafirka ahaa masalada labaad waxay noqonaysaa hal yakfuru bihi bicayni isaga laftiisu ma ku gaaloobaya mise waxa weeyaan cindahu maa yucdaru bih wax loogu cudur daaro ayuu leeyihi masalada lafteeduna taxtaaj ila ijtihaad min ahli lcilmi alraasikiin والله أعلم وأحكى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى دروستana halkaas ayaynu ugu joogi doontaa safarka xajka wixii ka dambeeya ayaynu bilaabi doonaa duruusta halka aynu kasii wadi doonaa iyadoo duruusta inoogu xigta ay noqon doonta axkaam اljihaad ama dawaabit aljihaad cinda ahli الsuna wاljamaca